أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon kataa'ib al ikhbaariya oo goordhoweyd baahisay dardaaranka shahiid sheekh maxamed mire jaamac oo maalmo ka hor ku shahiiday duqayn diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ka geysteen duleedka deegaanka kuunya barrow ee wilaayada shabeellaha hoose khilaaf xooggan oo ku saabsan in ciidanka xabashida lagu daro howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta ayaa soo kala dhex galay madaxda ugu sarraysa dowladda riddada soomaaliya howlgallo kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya in ka badan boqol iyo labaatan qof oo u badan rakaab ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay garoon ku yaala waddanka kuuriyada koonfureed dowladda saliibiyadda ah ee burundi oo shaacisay inaysan ka qayb noqon doonin howlgalgaaleedka cusub ee soomaaliya xilli burundi kumanaan askari ku weysay howlgallada mujaahidiinta bariga afrika guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku marayey qaybaha waxbarashada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda macadka qurduba ee degmada jamaame bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka galguduud baay iyo hiiraan oo goobo fagaarayaala ku daawaday filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib
عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan oo faahfaahsan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay dardaaranka shahiid sheekh maxamed mire jaamac oo maalmo ka hor ku shahiiday diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ka geysteen duleedka deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada shabeellaha hoose ilyaas cabdulaahi ayaa warkan inoo hayaa
الكريم عن العلوم وغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم سحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم صحابا
taariikhdu waa mid socoto oo ay isrogayaan bogaggeeda waxaana maalin walba oo ka mid ah jihaadka mucaasirka la sagootinayaa halyey ka mid ah halyeeyadiisa oo uu allaah u rumeeyey riya uu in badan ku tahmayey iyo darajo ay adag tahay inay gaaraan afraadda u rabbi run sheegay mooye habeennimadii ay taariikhdu ku beegneed afariyo labaatankii jamaaduthani kun afar boqol afartan iyo lix hijri waxa uu allaah doortay mid ka mid ah fursaantii jihaadka waalid sheekh ah oo saaxada la isku hardinaya taagnaa wax ka badan afartan sano oo ka mid ah cimrigiisa waa sheekha mujaahidka ah maxamed mire jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya basharku waa markhaatiga nool eh inta ka warbixisay taariikhda sheekha waxay isku waafaqeen inuu ahaa shakhsi ku suntan afgaabni ka dhabaynta hadafkiisii ahaa inay saramarto kelimadda allaah iyo zuulinta baadilka u garab raaricinta walaalihiisa jihaadka weji furfurnaan iyo inuusan isdhigan isagoo da' ah oo uu ka doorbiday inuu sida ay tahay u guto waajibka ay saareen walaalihiisa jihaadka marka laga soo tago bayaankii afarta bog ahaa ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo saartay lix iyo labaatankii bishan kaasoo looga tacsiyeynayay istishaadka sheekh maxamed mire jaamac dhanka kalena looga hadlaya masiiradiisa jihaadka iyo taariikh nololeedkiisa waxaa mar kale maanta la nashriyey kelimad dardaaran ah oo magaceedu uu yahay wayattakhida minkum shuhadaa oo uu shiiqu ku taabanaya jawaanib kala duwan taasoo gaaraysa ilaa muddo shan iyo toban daqiiqo ah oo uuna baahiye kanaalka wararka ee kataa'ib ikhbaariya ugu horrayntii shiiqa oo garwaxsan qorigiisa kuna labisan darayska ciidanka hoosna harsanaya raayada tawxiidka ayaa fariintiisa koowaad waxa uu u diray guud ahaan ummadda muslimka ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed isagoona u sheegay in cadowga maanta ku soo duulay caalamul islaami keliya ujeedkiisu uu yahay inuu zuuliyo oo uu dhulka ku daro diinta rabbi sidaa darteedna la raba in muslimiinta ay diinkooda ku dhagaan lana dagaalamaan cidda kula dagaalanta diinkooda si maalinka aakhira ay u badbaadaan kelimadda ugu horreysa waxaan rabaa inaan insha allahu tacaala aan kula hadlo ummadda muslimiinta caamatan gaar ahaan shacabka soomaaliyeed waxaana rabaa insha allahu tacaala inaan u sheego oo aan leeyahay ummadda muslimiinta ah cadowga ku soo duulay caalamul islaami waxa ugu horeeya oo uu la dagaalamayo oo uu rabo inuu suuliyo waxaa weeye diinta islaamka si markuu qofku uga badbaado khasaarada aan khasaarada kale ka dambaynin waa in uu diintiisa ku dhago oo uu allah tabaaraka watacaala awaamirtiisa uu qabsado cid alleh ciddii ka hor imaatana inuu ka hor yimaado oo uu kula jihaado si uu aakhiro u badbaado sheekha ayaa kelimadiisa sidoo kale waxa uu kula hadlayaa guud ahaan mujaahidiinta caalamka ee ku sugan thuquurta kala duwan isagoona u sheegay in maanta uu soo muuqday ififaalaha guusha loona baahan yahay in la ilaaliyo wadajirka iyo daacada umarada iyo in mujaahid walba uu ka soo dhalaalo halka lagu beego qodobka labaad oo aan ka hadlayo waxaa weeye waxaan la hadlayaa dadka mujaahidiinta ah oo caalamka islaamka maanta jooga waxaa muuqata horta bishaaraa muuqata ilaahay tabaaraka wa tacaala ha inoo soo dadejiyo mujaahidiinta waxaan leeyahay meel kastoo ay joogaanba iyo faqri kastoo ay maanta joogaanba waxaan leenahay mujaahidiinta waa in la ilaaliyo wadajirka in la ilaaliyo waa waxaan kaloo mujaahidiinta aan leeyahay waa in la adeeco umrada muslimiinta midda kale oan mujaahidiinta aan kula dardaarmayo waxaa weeye qofka muslimka ah meel ayaa lagu aadinaya rabitaankiisa ma aha meeshii qofka muslimka lagu aadiyo waxaa la rabaa in aan islaamka laga soo gelin furinta adiga lagu aadiyo sheekh maxamed mire jaamac oo kelimadiisu ay sii socota ayaa markan waxa uu dardaaran u dirayaa xaasaska mujaahidiinta isagoona kula dardaarmay inay ku dadaalaan tarbiyada ubadka ogaadaanna in ruuxa mujaahidka ah uu ku mashquulsan yahay la xisaabtanka cadowga allaah iyo ilaalinta maxaarimta sidaa darteedna la doonaya in iyaguna ay kaalintooda ka soo dhalaalaan sidoo kale waxaan rabaa inaan kelimad dhaho gabdhaha muslimiinta ah ee maxaa weeye ilmaha mujaahidiinta ah barbaarinaya ama xaasaska ilmaha haya oo mujaahidiintu ay qabaan khaasatan guud ahaan dadka muslimiinta oo ilmahooda oo dhan gaar ahaan gabdhaha waxaa weeye mujaahidiintu ay qabaan mujaahidku wuxuu ku mashquulsan yahay cadowga inuu la xisaabtamo oo uu la dagaalamo oo uu muxuu ahayeeto idinka iyo waxyaalaha caruurtiina iyo maxaarimta inuu dhowro ilmihii marka adaa la jooga adaa ilmihii haya waxaa la rabaa marka ilmahaas iyaga tarbiyadooda inaad tacliinta islaamka in aad iyo aad iyo aad loogula dadaalo oo ilmihii la tarbiyeeyo sheekh maxamed mire jaamac oo hadalkiisa sii wata ayaa markan waxa uu gunaanadkii fariin u dirayaa guud ahaan umarada mujaahidiinta isagoona allaah uga baryey inuu u fududeeyo culayska iyo mas-uuliyadda ay hayaan ogaadaanna in ummadda muslimka ah ay maanta iyaga fiirsanayso oo ay raayada u hayaan sidaa darteedna la doonaya in guntida ay dhiisha isaga dhigaan oo ay hamigooda ka yeelaan mid sarreeya waxaa kaloo aan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo umrada muslimiinta umrada muslimiinta ah ilaahay tabaaraka wa tacaala culays ayuu maanta korka ka saaray marka ugu horreysa waa u ducaynaynaa allah tabaaraka wa tacaala ha u fududeeyo dadka muslimiinta ah maanteetu wax kaloo ay sugayaan ma leh idinka ayaa raayada maanta u wada wax ay idinka rajaynayaanna waxa weeye in aad maantayto khilaafa islaamiya saxiixa inaad soo celisaan baa laydinka doonaya sidaa iyadaa waxaa la rabaa hamigiina caali aad ka dhigtaan ilaahay tabaaraka wa tacaala kuwuu ku xaqiijin lahaa idinka allah idinka dhigo هذا ما أقول وبالله التوفيق
الكريم عن العيون وغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم صحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم صحاب
khilaaf xooggan oo ku saabsan in ciidanka xabashida lagu daro howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta ayaa soo kala dhex galay madaxda ugu sarraysa dowladda riddada soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya warar kala duwan oo iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya mas-uuliyiinta kooxda riddada soomaaliya kadib markii la meelmariyey xeer lagu bedelayo ciidamada atamis oo lagu wareejinayo ciidamada cusub ee isbahaysiga ee u som xeer gaaleedkan oo ay ansixiyeen waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa dhigaya in ciidamada midooda afrika ee atamis si rasmi ah loogu bedelo e u som laga bilaabo bisha janaayo labada kun shan iyo labaatanka safiirka kooxda riddada soomaaliya u fadhiya qaramada midoobey ayaa sheegay in etoobiya aysan qayb ka noqon doonin ciidamada cusub ee e u som isagoo tilmaamay in arrintani ay ku salaysan tahay heshiisyo cusub balse saacado kadib madaxa waxaa loogu yeero golaha amniga qaranka riddada ninka lagu magacaabo xuseen macalin oo maalmo ka hortagay dalka etoobiya ayaa bartiisa ex ee horey loo oran jiray twitter ku sheegay inaana weli go-aan rasmiya laga gaarin arrinta ciidamada etoobiya ayna suurtagal tahay inay ka mid noqdaan ciidamada cusub waxaa sidoo kale bartiisa ex isna ku bogaadiyey hadalkii ninka safiirka u-n-ka u jooga dowladda riddada wasiirka arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo axmed macalin faki oo isna maalmo ka hor safar ku joogay dalka masar waxaa la sheegayaa in wararkan iskhilaafsan ee kasoo baxaya madaxda kooxda riddada soomaaliya uu salka ku hayo khilaaf guud oo soo kala dhex galay hogaanka kooxda kaasi oo ku aadan sida loo wajahayo kiiska itoobiya waxayna dhinacyadan la kala safan yihiin masar itoobiya turkiga iyo eritereya waxaana la rumaysan yahay in hadalkan hadda bannaanka usoo baxay uu sababo in mas-uuliyiinta qaar xilka qaadis lagu sameeyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa murtadiinta ayaa aaminsan in ciidamada etoobiya la-aantood aysan isbuucna sii jiri karin waxayna dadaal ugu jiraan in etoobiya lagu sii hayo soomaaliya wararka qaar ayaa tilmaamaya in dhinacyo ka tirsan kooxda oo ay ka mid yihiin ninka lagu magacaabo xuseen macalin iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo cali balcad ay taageerayaan in etoobiya qayb ka noqoto ciidamada cusub ee afrikaanta halka kuwo kalena ay diidan yihiin waxaana ka mid ah axmed macalin faqi oo la dhacsan siyaasadaha masar iyo eritereya arrimahani ayaa imaanaya iyadoo isbuucii hore ciidamada etoobiya ay maleeshiyaad badan oo ka tirsan kooxda riddada ay ku dileen degmada doolow ee gobolka gedo halkaas oo uu dagaal culus ka dhacay howlgallo kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya abuxasaan ayaa warkan inoo haya howlgalladan oo isugu jiray ikhtiyaal dil ah qarax iyo dagaallo toosa waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen deegaano ka kala tirsan wilaayaadka galgaduud hiiraan iyo baay oo ah wilaayaad kala dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen deegaanka waniile ee duleedka degmada ceeldheer waxay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiinna dhimashada waa laba askari oo murtadiin ah oo lagu kala magacaabi jiray cabdulaahi macalin abuukar iyo cadaawo axmed xasan dhaawaca waa hal askari oo murtad ah kaasoo lagu magacaabo marshaale boosh maxamuud nuur qanimadana waa saddex qori oo akay afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda dhanka wilaayada hiiraanna ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ilaalo ka ah xabsiga magaalada beledweyne waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaas dhanka wilaayada baay ee dhacda koonfurta soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada diinsoor waxaana dagaalkaasi liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada qansax dheere howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka galgaduud hiiraan iyo baay waxay imaanayaan xilli laba maalin ka hor howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen garoonka diyaaradaha degmada waajid ee wilaayada bakool ay ku dileen laba sargaal oo itoobiyaan ahaa islamarkaana miinabaarayaal ahaa sidoo kalena ay ku dhaawaceen afar askari oo isla xabishida itoobiya jabhadda mucaaradka ah ee oola ayaa ku dhawaaqday in laba boqol iyo konton askari oo itoobiyaan ah ay ku dishay weeraro cagmarin iyo dhabagal isugu jira oo ka dhacay deegaano dhowr ah marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya waddanka Itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo lagu hoobtay ay mar kale dib uga qarxeen dhowr deegaan oo ka tirsan ismaamullada hormada iyo deegaano ka tirsan dhulka gumaysiga ku jira ee Soomaali galbeed. Kooxda mucaaradka hormada ee loo yaqaan OLA ayaa guulo waaweyn ka sheegtay dagaallo culus oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay dhul ballaaran oo Itoobiya ka tirsan. war-saxaafadeed watay sawirro caddeemo ah waxa ay sheeganayaan ayaa ka soo baxay xafiiska militariga kooxda ilaa saddex howlgal ayaa ugu muhiimsanaa tafaasiista war-saxaafadeedka waxaana ka mid ahaa weerar kamiin ah oo lagu beegsaday kolanyo gaadiid ah oo ay la socdeen mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee b b xilli ay kolonyadu maraysay gobolka liibaan ee dhulka soomaali galbeed sida lagu sheegay bayaanka jabhadda o l a weerarka waxaa lagu dilay saraakiil ka tirsan booliska federaaliga ah iyo toddoba ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga abiy axmed ee loo yaqaano barwaaqo kuwaas oo ahaa heer degmo khasaaraha ugu culus waxa uu ciidamada nidaamiga xabashida ka soo gaaray dagaallo laisku hilboobay oo labada dhinac ku dhex maray bariga gobolka sheewa wararku waxay sheegayaan in xaddiga dagaalada ay sababeen inay xirinto waddada tareenada ee isku xirta jabuuti iyo itoobiya ciidamada xabashida ayaa dagaalka u adeegsanayay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobtarada loo yaqaana kooxda o l a waxay sheegtay in weerar qorshaysan oo dagaalyahanadeedu ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee deegaanka gooji ay ku soo xureysteen labaatan ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee jabhadda kuwaasi oo halkaasi ku xirnaa jabhadda xureynta ormada galabkeeda militariga ayaa ku dooday in iskugeyn dagaalada ka socda bariga sheewa ay ku dileen laba boqol iyo konton askari oo ka tirsan militariga itoobiya dagaalada ayaa soo gaaray degmada adaabariga oo qiyaastay lixdan kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee adisababa mas-uuliyiin u hadle o l a waxay sheegeen inay cagta mariyeen gaas ka tirsan ciidanka abiy axmed ayna gacanta ku dhigeen bakhaar ay ku jireen keedada hub ah kuwaas oo u badnaa qoryaha dhashiikaha loo yaqaana sawirro ay mucaaradku ku lareen sheegashadooda ayaa muujinaya hub tiro badan oo ay ka qabsadeen ciidanka xabashida ah wararka ayaa intaas ku darayan howlgalkaana oo igu magacadeen cabdisabaca oo ahaa hogaamiye kooxda horey loogu dilo oo galaaftay nolosha laba boqol iyo konton askari oo itoobiyaan ahaa islamarkaana lagu qafaashay lixdan askari owal e waxay ku andacoonaysaa in dagaalyahanadeedu iyo xoogga saareen saldhigyada ciidamada nidaamiga abiy axmed ah iyo beegsiga kolonyooyinka mararka ay waddooyinka ku safrayaan ilaa iyo hadda wax waraca kama soo bixin xukuumadda adisababa oo ku saabsan sheegashadan ka timid kooxaha mucaaradka oromada ugu awoodda badan badanaana dowladda itoobiya loogama bara inay xaqiijiso ama beeniso khasaaraha soo gaaray ciidamadeeda guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku maray goobaha waxbarashada ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose islamarkaana tartan aqooneed u qabtay ardayda macadka qurdubah ee degmada jamaame bashiir muxiidiin abu eyman ayaa warkan inoo faahfaahinaya wuxuu ahaa tartan xiise iyo xamaaso badan kaasoo u dhexeeyay ardayda macadka qurduba faraca degmada jamaame diyaarinta jeedinta iyo iskudabaridka tartankan waxaa lahaa guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhowaan kormeerka ku tagay jubbada hoose waxaa la tartansiiyey afar majmuuco oo ka tirsan wiilasha iyo gabdhaha wax ka barta macadkan waxaana loo xulay magacyada majmuucaadka qudus khaza aksa iyo duufaanul aksaa ugu horeenna waxaa su'aalaha lagu bilaabay majmuucaadka qudus iyo khaza iyadoona su'aalaha laga soo dhex xulay duruusta ay ku qaataan macadka wiilisha su-aasha ugu horraysa waa kan idinka idin imaatay majmuucatu qudus waxay leedahay su-aashan maa huwal kawthar su-aashu waa tafsiir waxay leedahay maa huwal كوثر وقتنا بالله تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير مهيعي وعبد الواسع حسن عمر التلميذ الثاني الكوثر نهر في الجنة سؤال إن أي تهاي صح أم قلت وحنسيننا إن شاء الله تعالى استاذنا بسم الله الحمد لله سؤال سؤال صح واي سي صح وقت جواب الله اكبر مجموعه ذا حكته ومجموعه غزه او تمهيد ثاني اه سؤاشين دغيستا waxay leedahay ما معنى افواجا تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة
magacay waa quluud cabdulqaadir waxaan ka socdaa tamiid alawal waxaan soo jeedin doonaa jawaabta jamaacaatin su-aasha jawaabteeda saxi qalad alistaad bismillah waa jawaab sax ah qaybta labaad ee tartanka waxaa baratamayey majmuucaadka aqsa iyo duufaanul aqsa sidan ayuuna u dhacay tartankooda su-aashkooda waxaa iska leh majmuucat alaqsa oo ah ee mustawa thaalith baniyin su-aashu waxay leedahay dhegaysta maa huwa cilmu lfiisiya daqiiqadu waa idin bilaabatay تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقيعي وعبد الشكور صالح عبدي سؤال جوابتي ده أسكت هو العلم الذي يدرس المفاهيم الأساسية مثل القوة والزمان su-aashaas sax iyo qalad
jawaabta uu bixiyey ardayga ka socday mustawa thaalith baniin waa jawaab sax qaybta saddexaad ee tartanka ahaana midkii ugu dambeeyey waxaa tartan cajiib ah u dhex maray majmuucaadka khaza iyo duufaanul aqsa oo horey u soo guulaystay su-aashu waxay leedahay udkurii adduwal almujaawira lisoomaal تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير asalaamu calaykum anigoo magacay ku bilaabay quluud cabdiqaadir waxaana ka socdahay tamiidul awal waxaana u tartamaya majmuucat alghaza su-aashana la weydiiyey jawaabteeda daa isku dayo ah etoobiya iyo kenya su-aashaas sax iyo qalad majmuucata khaza su-aashii la weydiiyey jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab saxa
waxay guusha raacday majmuucada duufaanul aqsa oo ka mid ah ardayda macadka qurduba ee degmada jamaame waxaa mikrofoonka la siiyey qaar ka mid ah ardaydii laga guulaystay iyo kuwii guulaystay kuwaasoo si dareen la uga hadlay tartanka xiisaha badan ee ka dhacay gudaha macadka qurduba ee degmada jamaame
alxamdulilaah waxaan ka socdaa majmuucada alkasa maasha allah kooxdii kale aan tartamayna inkastoo ay naga guulaysteen annaga intaan iska dhicin karna waan iska dhicinay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn anigoo ku bilaabaya magacayga aamin cali maxamuud cale waxaan dhigtaa maaxadka qurduba farcun fii madiinati jamaame wa khaasatan liwilaayati jubba sufla alislaamiya anigoo ka tirsan mustawi thaalith waxaan ka tartamayay duufaanul aqsa maasha allah maanta shucuurteeda lama soo koobi karo aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maktabu tarbiyat wa tacliim waxaan ka codsanaynaa inay nagu soo celiyaan tartan noocan oo kale ah insha allah ugu dambeynna waxaa goobta lagu abaalmariyey majmuucadii guulaysatay tartankan xiisaha badan ee dhowaan loo qabtay ardayda macadka qurduba ayaa ku biiraya nashaadaadka maalmahan hareeyey degmada jamaame tani markii ay soo gaareen guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid abu ayman dowladda saliibiyadda ah ee burundi ayaa shaacisay inaysan qayb ka noqon doonin howlgalgaaleedka cusub ee soomaaliya xilli burundi kumanaan askari ay ku weyday howlgallada mujaahidiinta bariga afrika marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan mar kale inoo haya xilli uu weli socdo qorshaha ay wadaan gaalada caalamka ee ku aadan howlgalka cusub ee ashaadala dirarka ah ee shaatiga loogu bedelayo ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka diilandararka ah ku jooga soomaaliya dowladda kaafirada ah ee burundi oo ka mid ah shisheeyaha iyo ciidamadooda joogaan soomaaliya ayaa sheegtay inay isaga baxayso howlgalka cusuba ee yusom waxay dowladda burundi sheegtay inay isaga harayso howlgalka cusuba taasoo ay u sababaysay kadib markii laga biyadiiday dalab ay gudbisay oo ahaa in fursad laga siiyo saami qaybsiga ciidamada dheeraadka ah ee lagu soo kordhiyo howlgalkan bilaabanaya howlgalka eyusum ayaa dowladda burundi looga codsaday inay soo dirto kun askari balse waxay taa beddelkeed shardi ka dhigatay ka qaybgalka howlgalka diinadararka ah in saamiga ciidankan ay ka qaadanayso uu noqdo laba kun oo askari taas ayaana keentay inay ku dhawaaqdo go'aankeeda ah ka harista eyusuma mid ka mid ah saraakiisha xukuumaddan oo arrintaasi ka hadlay ayaa sheegay inay isaga baxayaan howlgalka eyusum haddii aan loo ogolaanin soo jeedintooda taasoo caqabad ku noqotay in la aqbalo codsigooda dowladda kaafirada ah ee burundi waa mid ka mid ah dowladaha shisheeye ee ciidamadooda duulaanka shareecada dirarka ku joogaana qayba ka mid ah dhulka muslimiinta ee soomaaliyeed kuwaasoo xasuuqyo aan kala sooc lahayn iyo dhibaatooyin fara badan u geysta bulshada soomaalida ah warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu